iyo subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo kusoo dhawaada warka subaxnimo ee redio muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah diyaargarowga shirka ururka iskaashiga islaamka ee o i c uu ka qaybgalayo madaxweynaha jamhuuriyadda dalka oo haatan laga dareemayo magaalada maka ee dalka sacuudiga wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya oo xalay kulan afurina u sameysay golaha wasiirada ee dalka iyadoo golaha wasiiradana ay kulankaasi isku xog wareysteen xogeeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya oo ka wada hadlay xiriirka labageesoodka ah ee labada dal ka dhexeeya taliska ciidanka booliiska oo soo saaray amar ah in dadka shacabka ah ee degan goobaha danta guud qaarkood ee ku yaalla magaalada muqdisho inay isaga guuraan akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn dowladda iiraan oo shuruud ku xirtay wadahadal ay la yeelato dowladda maraykanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada warkiyo fidsan diyaargarowga shirka ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo ka qeybgalayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale ee ururada wadamada ururka islaamka ayaa haatan waxaa laga dareemayaa magaalada barakeysan ee maka ee dalka sacuudiga waryahayga daahir cabdiweli oo ka tirsan warbaahinta qaranka oo haatan howlo shaqo u jooga magaalada maka ayaa warkan soo diray iyadoo uu magaalada maka ee dalka sacuudi carabiga uu ka socdo diyaargarow shir madaxeedka dalalka ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo ay ka qaybgalayaan hogaamiyaasha konton iyo toddobada dal ee ku bahooba ururkaasi dowladda sacuudiya ayaa si weyn ugu diyaargarowday qabsoomidda shirkaasi ayaa waxaa xarunta qabanqaabada shirka booqasho ku yimid wasiirka warfaafinta dalka sacuudiya doctor cawad bin saalax al awaad iyo mas-uuliyiin uu hogaaminayo ayagoo socod ku maray gudaha xarunta sidoo kale dowladda soomaaliya waxaa shirkan uga qaybgalaya wafdi uu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo isugu jira wasiiro oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya booqashadani wasiirka warfaafinta dalka sacuudiya iyo mas-uuliyiinta uu horkacaya iyadoo soddon iyo kowda uu ka furmayo magaalada maka ee dalka sacuudiya shir madaxeedka ururka iskaashiga islaamka ee o i c daahir cabdiweli warbaahinta qaranka maka
wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ayaa xalay afur waxay u sameysay golaha wasiirada ee dalka iyadoo xubnuhu ay isku wareysteen kulankaas wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane jamaal oo warbaahinta la hadla ayaa waxa uu sheegay kulankan inuu ahaa mid muhiim ah
dhammaantiin kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen afurkan maanta aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan damacnay maadaama aan bil barakaysan ku jirno tobankii u dambaysan aan ku jirno inaan bal saaxiibadeen iyo xildhibaanada wasiirada howlwadada kale wasaaradaha dowladda dhammaan bal wix intaan gaari karna inaan su nimaano wada afurno oo sheekaysanno oo is aragno waadna mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgal kasoo qaybgasheen waxaan rabaa hal kelmad keliya inaan idhaahdo ah inaan u tacsiyeyno qoyskii allah u naxariista oo ka geeriyooday adeerkeen xuseen ceel aba faahiye oo maalin dhoweed gacan ka xaqdaran dishay sidoo kale wasaaradda waxaa naga geeriyooday axmed guure cilmi oo ka mid ahaa raggii howlwadeenada wasaaradda ugu firfircoona allah u naxariiste iyo dadkii kale soomaaliyeed ee halkaas maalintii laood ku geeriyooday intii dhaawacantana ilaahay inuu caafimaad degdegaysan u baryayno marka waa mahadsan tihiin ujeeddadu waxayd inaan su nimaanno oo sheekaysanno oo is aragno aad iyo aad waa mahadsan tihiin waxaan rabaa wasiir maareeye inaan ku soo dhoweeyo isna kelmaddiisa iira
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo asna kulanka ka hadla ayaa u mahad celiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan howlwadeennada kale wasaaradda
afur wanaagsan wasiirada iyo dhammaan marti sharafta maanta caawa halkan afurka uu ugu sameysay wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga iyo maalgashiga waxaan leenahay soo dhowaada aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wasaaradda noo samaysay afurka golaha wasiirada u samaysay iyo dabcan la taliyayaasha iyo aqoon-yahanada dowladda la shaqeeya wasaaradda aad baanu iyo wasiirka ugu mahad celinaynaa inuu fursaddanna siiyo galabta oo aanu halkan farxad ku afurno fursad shaqadaanu had iyo jeer iyo shirarka tafka ah ama aadka jadayaasha kulul u yaaliin environment ka bedelan oo inuuna siiyey wasiirka iyo wasaaraddu aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa waxay la tahay nabad iyo nolol inaanay dembi ku ahayn hadday tidhaahdo xamar nabad ku afura beri hore marbaa ay waxoogaa inta nabad ku afura sloogan laga dhigtay waxoogaa nabaddii ay wax ka yimaadeen laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay in ilaa hadda oo rabadaan ay dhammaad ku dhowdahay inkastoo shilal dhaceen oo dad dhinteen oo kooxaha argagixisada ahi ay dad waxyeeleeyeen oo aanu ka xunnahay oo wasiirada iyo dadka qiimaha leh wasiirku hadda sheegaya ay ka mid yihiin haddana boqolkiiba sagaashan qaabkii ay u qorsheeyeen in loo dhakro dadka soomaaliyeed in dowladdu ka adkaatay oo ay suurogeli weysay ayaan ayaan aad iyo aad ugu faraxsannahay xukuumad ahaan inaan jawi degan oo nabada oo farxad leh inta badan lagu afuray alxamdulilah waxaanu shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan u ballan qaadaynaa in brogresska ama horumarka laga gaadhayo amniga iyo farxad iyo nabad ku wada noolaashuhu uu xoogaysanayo lana rajaynayo mar dhow nolosha wanaagsan iyo iyo iyo farxadda iyo nabadda aynu xaqa u leenahay inaan heli doono insha allahu tacaala kolley rag waa iga dambayn karaa laakiin maadaama aan u horumaray anoo ku hadlaya magaca dadka la macsuumay wasiirada waxaanu wasaaradda iyo uga mahad celinaynaa wasiirka fursaddan uuna siiyey waan leenahay ilaahay hainoo dembi dhaafo bisha rabadaysan ee barakaysan fadligeeda ilaahay ummadda soomaaliyeed dhibaatada ha ka qaado ilaahay wasaaradda iyo qorshayaashay waddo iyo waxay ula niyootay afurkan iyo ducadanna ilaahay ha u aqbalo asalaamu calaykum
xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka labageesoodka ah ee labada dowladood ka dhexeeya xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda danjire siciid xaaji maxamuud faarax ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya jim bin iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dowladood ka dhexeeya iyo weliba sidii loo sii xoojin lahaa kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray dadaalada haatan socda ee horumarineed ee labada dowladood iyadoo markii dambana xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda oo danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya kusoo wareejiyey xafiisyada agaasimo waaxeedyada wasaaradda maaliyadda sida qeybta maamulka qeybta maaliyadda iyo weliba qeybaha kale oo haatan dayactir iyo dhisme ballaaran oo ka socdo duqa magaalada muqdisho ayaa faray waaxyaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir inay ka qeyb qaataan horumarinta bilicda caasimadda waryahayaga cali axmed sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar cismaan injineer yuusuf ayaa faray waaxaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar iyo gudoomiyaasha degmooyinka fulinta qodobadii iyo tallaabooyinkii horumarineed ee kasoo baxay shirka tubta horumarinta gobolka banaadir kaas oo goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah mudane xasan cali kheyre iyo taliyayaasha ciidanka biliiska iyo asluubta gudoomiyaha ayaa bogaadiyey dadaalada joogtada ah heelgoleednada gobolku ay ku xaqiijinayeen fayadhowrka iyo bilicda caasimadda oo belihii lasoo dhaafay isbeddel weyn lagu sameeyey inkastoo la galay xilli roobaad haddana dhammaan waxaa lagu markhaati kacay in isbeddel muuqda aan ka sameynay nadaafadda iyo bilicda gaar ahaan goobihii ay biyuhu fadhiisan jireen gudaha magaalada annagoo dib uhu gelinay bulaacadihii guud ee magaalada sidaas waxaa yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir injineer iriiso ayaa ku ammaanay ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo taliskooda gacanta muuqato ay ka geysteen dubadhiska taalooyinka qaranka oo caasimadu ay ku tilmaamneed sidoo kale gudoomiye iriiso iyo ku-xigeenkiisa iyo howlwaneeda gobolka banaadir ayaa la wadaagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda howlaha socda oo ay ka mid yihiin dibudhiska qaar ka mid a xarumaha degmooyinka wadooyinka halboolaha u ah isku socodka caasimadda nabadeynta iyo dardirgelinta barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka qaranka iyo madxafka
taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa soo saaray amar ah in dadka shacabka ah ee degan qaar ka mid a goobaha danta guud ee ku yaalla magaalada muqdisho ay isaga guraan dhismayaashaas oo la doonaya haatan shacabka in loogu adeego taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka banaadir jenaraal madaale oo warbaahinta la hadla ayaa waxauu yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa ummadda soomaaliyeed ee degan dhismayaasha dowladda ee ay lahaayeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed xaruntii wakaaladda madbacadda qaranka iyo xaruntii bangiga dhiigga soomaaliyeed oo kala hoos yimaada wasaaradaha uu qoraalkani tooska ugu socdo ee kale ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya in ay muddo toddoba cisho ah oo ka bilowda lix iyo labaatankii bishan may laba kun sagaal iyo tobanka kuna ee kowda juun laba kun iyo sagaal iyo tobanka kaga guuraan dhismayaasha aan soo sheegnay oo ay hay-adihii lahaa u baahdeen si loogu qabto adeegyadii bulshada ee danta guud loogu talagalay isla mar ahaantaasna waxaa taliyaha qeybta guud ee ciid- booliiska gobolka banaadir la farayaa inuu baneeyo dhismayaasha dowladda ee aan kor kusoo sheegay marka la gaaro labada bisha juun laba kun iyo sagaal iyo tobanka isaga oo la kaashanaya ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose iyo fadhiyada kale ee booliiska ee uu uga baahdo in ay gacan ka siiyaan hawshan waxaa qoraalkani ka soo baxay iyo wargelintani xafiiska taliya xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto siciid kediye axmed
kaasi wuxuu ahaa jenaraal madaale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska dhegeystayaal waan ka raali gelinaynaa meesha aan horey ugu sheegnay inuu yahay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka banaadir tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka ayaa haatan waxuu marayaa meel aada u xiiso badan iyadoo xalay tartamayaasha degmooyinka yaaqshidii xamar jijab ay u soo gudbeen wareegga afraad ee tartanka faadumo daahir cadow ayaa warkan inoo faahfaahinaysa tartan cilmiyeedka bishii barakeysan ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanaysa warbaahinta qaranka xalay waxaa ku tartamay ilaa iyo afar degmo oo kale ah xamar jajab yaaqshiid kaaxda halwadaag oo ka wada tirsan gobolka banaadir waxaana barnaamijkan sanadkii lixaad si xiriir u taabageliyay maamulka gobolka banaadir qaybta hore waxaa ku tartamay degmooyinka kaxda iyo yaaqshiid oo ka wada tirsan gobolka banaadir tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxaa la weydiiyey toddoba su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxa ay ka jawaabeen saddex su-aal waxa ay hareer mareen afar su-aal ma jirto wax ka faa'iidaysi oo ay heleen sidaasi darteed wadarta guud ee tartamayaasha degmada kaxda waxa ay noqotay lix dhibcood tartamayaasha degmada yaqshid ee gobolka banaadir ayaa dhankooda waxaa la weydiiyey toddoba su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxa ay ka jawaabeen afar su-aal waxa ay hareer mareen saddex su-aal ma jirto wax ka faa'iidaysi oo ay heleen sidaasi darteed wadarta guud ay heleen tartamayaasha degmada yaqshid ee gobolka banaadir waxa ay noqotay lix dhibcood qaybta labaad waxaa ku tartamay xamar jajab iyo howlwadaag oo ka wada tirsan ayagana gobolka banaadir tartamayaasha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa dhankooda waxaa la weydiiyey toddoba su-aalood oo ay xaqa u lahaayeen waxa ay ka jawaabeen shan su-aal waxa ay iska qaldeen laba su-aal waxa ay ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hareermartay tartamayaasha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada xamar jajab waxa ay noqotay afar iyo toban dhibcood tartamayaasha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa dhankooda waxaa la weydiiyey toddoba su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxa ay ka jawaabeen shan su-aal waxa ay qaldeen laba su-aal waxa ay ka faa'iidaysteen hal su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir sidaasi darteed wadarta guud ay heleen tartamayaasha degmada howlwadaaga waxa ay noqotay labayo toban dhibcood haddaba kulankii lix iyo labaatanaad iyo kii labaatan iyo toddobaad ee tartan cilmiyeedka bishii barakeysan ramadaan oo ay qabanaysay warbaahinta qaranka waxaa xalay wareega afraad u soo gudbay degmooyinka xamar jajab iyo yaqshid oo ka wada tirsan gobolka banaadir waxaana wareega afar dhammaadka iskugu soo haray degmooyinka kismaayo dhahara yaqshid xamar jajab oo ka wada tirsan gobolada jubbada hoose sanaag iyo banaadir
dowladda iiraan ayaa waxa ay shuruud ku xirtay wadahadal ay la yeelato dowladda maraykanka madaxweynaha waddanka iiraan xasan ruuxaani ayaa waxaa warbaahinta u sheegay in dowladda maraykanka ay wadahadal kula bilaabi karaan hal arrin oo keliya taas oo ah in cunaqabateyn taageeraha saare la qaado hadalkan oo ahaa mid qoraal ah ayaa waxaa laga baahiyey telefishinka waddanka iiraan ee afka ingiliishka ku hadla ee la yidhaahda bress t v waxaana madaxweyne xasan ruuxaani u faray dowladda maraykanka in ay albaabada u furto wadahadalada labada dhinac taasina lagu gaari karo in haatan cunaqabateynta saaran waddanka iiraan la qaado warkii oo dhegeystayaal aad kala socotee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaginta